Musuqa waxaan ka xunnahay oo aad uga walacsannahay hadalkaas xalay oo ku beegneed labaatan iyo lixda bisha Sebteembar laba kun iyo labaatanka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya farmaajo uu ka sheegay filan soomaaliya oo ah aqalka madaxtooyada hadalkaas oo isagoo wax caddayn aan soo bandhigin sheegay in saxafiyiinta aanay aqoon qaar ku shaqeeya al-shabaab oo ah urur argagixiso arrintaas waa arrin aan in aan la dhageysan karin waa arrin walaac weyn aan ka muujinayno waxaan u aragnaa inay tahay khatar gelin la khatar gelinaya amniga saxafiyiinta dalkan ka shaqeeya oo muddo dheerna dhibaatooyin badan ay kusoo dhacayeen oo dilalka ay ka mid yihiin hadalkiisu ma ahan hadal fudayd ah ma ahan madaxweynaha sababtoo ah wuxuu noqon karaa hadal digniin ah wuxuu noqon karaa hadal halis weyn abuuri kara iyo shaki waana sababta aan uga walacsannahay arrimaha uu tilmaamay waxaa ku jira arrimo aan caddayn loo hayn oo ay ka mid tahay suxufiyiintu inaysan aqoon lahayn qaladaad sameeyaan arrintaas ma uusan caddayn inay shabaab xiriir la leeyihiin ma uusan caddayn keliya wuxuu sameeyey sheegasho waana arrin aan meesha qaban ama aan ku habbooneyn madaxweynaha isagoo ummadda dhan la hadlaa inuu waxaan caddayn loo hayn uu sheego arrinta kale oo aan rabo inaan gudbo waxay tahay maalin habaabin uu galay oo ahayd qodob ku saabsan arrinta sharciga saxaafadda ama xerka saxaafadda oo uu ku tilmaamay markii ugu horreysay in dowladda isaga uu saxiixay xeerkaas ama xeerka warbaahinta sidii la ogyahay ama sida saxdana waxay tahay xeerka warbaahinta in sanadkii laba kun iyo lix iyo toban madaxweynihii isaga ka horreeyay xasan sheekh maxamuud uu saxiixay laakiin dib u eegis lagu furay ama dowladdu dib u eegis ku samaysay maarso laba kun toddoba iyo tobankii marka arrintaasna arrin marin habaabin oo khalad ay ahayd arrimahaas ayaa ka mid arrimaha uu madaxweynuhu sheegay waxaana aan dalbanaynaa in madaxweynuhu arrimahan ka bixiyo raaligelin khatarta suxufiyiinta iyo arrimaha ay ku jiraanna uu uu maaragtay caddeeyo oo uu maaragtay suxufiyiinta khatarta ugu horseeda ay ka joojiyo waxaa intaas dheer wuxuu madaxweynuhu kala sheegay eedeymaha ku saabsan in dowladdiisu ay dhibaato ku haysay suxufiyiinta ama warbaahinta madaxa bannaan inay ahayd brobagando laga fidiyey waxaan rabaa inaan sheego caddeeyo muddadii afarta sano ku dhawaatay madaxweynaha uu joogay in toban suxufi la dilay oo dalka lagu dilay marka laga soo bilaabo februaayo laba kun toddoba iyo tobanka ilaa iyo bishii may sanadka laba kun iyo labaatan tirada la xiray boqolaal waa boqol ku dhow daatada aan hayno ama xogta aan hayno waxay sheegaysaa in laba iyo toban suxufi dalka ay ka carareen marka iyadoo waxaasoo tacadiya ay dhacayaan oo dadka tacadiyaas geysanaya ay dowladda ka mid tahay inuu madaxweynaha haddana si fudud iska yidhaahdo waxyaabahana lagu eedeynaya waa propaganda ma waa dacaayadna laga fidiyey iyadana wax meesha qabtay maaha
waa gartay marka arrinkan ku aadan in suxufiyiinta qaarkood ay la shaqeeyaan shabaab ama dad kale oo dana gaar ah kale siyaasadda soomaaliya bal maxay ka dhigan tahay baad is leedahay oo ku aadan kow amniga suxufiga soomaaliyeed shaqada iyo waajibaadka uu gudanayo iyo weliba marka loo eego weriyaasha heerarkooda kala duwan markii ay dhex tagayaan bulshada maxaa laga aamini karayaa baad is leedahay
bulshada la hadlaayo muhiim waxa ah horta inuu sameeyo oo uu ka hadlo wax dadka isu keeni kara oo aan dhibaato horseedeyn saxufiyiinta soomaaliyeed ama warbaahinta soomaaliyeed waxaa ogtahay inay dhibaato badan ku jireen dilal loo geysanaayey handadaad ay jirto dadka wax dila wax sameeyey lahaa baaritaan saxa lagu samaynin iyadoo arrimahaasoo dhan ay jiraan oo maaragtay ay xasban taagan yihiin haddana inuu khatar sii geliyo mar labaad oo uu yiraahdo baaq uu sameeyo oo u dhigma hadalkiisa kamidna inay tahay ama lamid tahay amar ama fasax dadka wax dila ama wax dhibaateeya ama ciidamada laftirkooda dowlad maadaama madaxweynihii uu yahay uu siinayo amar ah ama baaq uu u diraayo ah in la dhibaateyn karo saxufiyiinta ay u dhigmi karta hadalkiisu haddaan deg deg wax looga qaban oo deg deg loo sixin arrinta kale muhiimkana waxay tahay sideedaba madaxweynaha waa head of state ama waa dalka qofka ugu sarreeyey wax aan caddayn loo hayn oo aan daliil rasmi ah daba taagnayn inuu ku hadlo ama uu iska yiraahdana sax ma aha marka arrimahaas waa arrimo maarata u baahan in dib loogu laabto dib loo soxo waxaan u aragnaa arrintan haddii aan wax laga qaban inay tahay khatar ama halis cusub oo wariyaasha soomaaliyeed kusoo faco waxyaaba uu ka hadlay waxaa ka mid ah khibradda wariyaasha waxa uu sheegay wariyaasha qaarkood gaaraan kuwa uu ka hadlay in aysan khibrad lahayn oo waxyaabo badan ay isku dhex khaldaan arrintaasi ka waran
arrintaas iyada lafteeda sax ma aha waxaan haynaa sideetan boqolkiiba wasiiyiinta dalka ka shaqeeya dhalinyaro way kasoo baxday ama ka shaqeysay macaalinka jaamacadaha dalka ku yaala soomaaliya oo dhan ayay dhibaato burbur oo xagga aqooneed ku dhacday waxa u gaara saxufiyiinta keliya maaha laakiin waxaa ogahay wariyaasha inay dadaalayaan oo dadaal tiro badan ay samaynayaan haddii uu rabo arrimahaas inuu ogaadana wuxuu weydiin karaa ama la xiriiri karaa saxufiyiinta iyo ururadooda oo xogtaas ururiya oo haya ayuu la socon karaa isagoo marka aanan mar kale dib waxay ugu noqonaysaa arrimihii caddayn isagoo markaan waxaan caddayn u hayn inuu iska hadlo oo uu wixii afkiisa soo qabto iska yiraahdo waa waxaan ku habboonayn madaxweynaha iyo dowladnimada soomaaliya iyo aqalka madaxtooyada oo meeshii dalka looga arriminaya ah in hadal noocaas oo kale ah uu ka dhex sheego oo uu ka yiraahdo waa arrimo gef intooda la eg waaye oo aan meesha qabanin marka waxaan leenahay waa qalad waa marin habaabin aan jirin waxaan rabaa inaan intaas kugu daro madaxweynaha farmaajo markii uu wasaaraha noqonayay saxaafadda dadka soomaaliyeed bartay markii uu madaxweynimo u tartamayeyna saxaafadda dadka soomaaliyeed bartay isaga laftarkiisa lama oqoonin sida aan taariikhda ku hayno cadaymihiisa iyo waraysiyo uu bixiyey anigu laftarkeyga ka daawadayna isaga laftarkiisa madaxweynaha garsoore kubadda cagta u ahaa marka isagoo garsoore ah oo balooniga dhedhexaadin jiray saxaafadii dadka soomaaliyeed isaga laftarkiisa bartay inuu aqoon la-aan tilmaamo nasiib darraynteedii la eg waaye shalay markuu wariyaasha wacayay oo uu lahaa kaalay ee waraysta ma uusan tilmaamaynin aqoon darradooda laakiin maanta markii kursiga madaxweynaha uu ku fariistay wariyaashu ay dhaliishiisa sheegeen ayuu qaadan kakii laayahay oo uu ku tilmaamay inay yihiin dad aan aqoon lahayn waa tahay arrinta kale ee sharcigii dhowaan la baasgareeyey ee isagu laftirkiisa uu saxiixay waa t s j s iyo ururo kale ay si weyn uga dhiidhiyeen gaar ahaan s j s bal sharcigan ilaa hadda xitaa waxyaabaha qaarkood aan dib looga sixin isna ka waran oo aad soo hadal qaaday xeerka sidaa sheegay wuxuu ahaa ama la yidhaahdaa xeerka waxka bedelka ee warbaahinta laba kun iyo lix iyo toban sidaan kuu sheegay bishii january ee madaxweynihii hore uu saxiixay dibaa loogu noqday marso laba kun toddobiyo tobanki ilaa hadda ay kaa socday bedelkiisii nasiib darro dowladdan xeerkii oo intii ka xun xeerkii oo intii kasii liita ayay markala soo celiyeen sidaan hore u sheegnay oo marar badan aan ka hadalnayna xeerka waa xeerka ugu liita ama ugu xun ee dal adduunyada ku yaala korkeeda ee lasoo waxaan ku baaqnay oo soo jeedinay in dib loogu noqdo aanu qabanin saxaafiyiinta soomaaliyeed iyo warbaahintooda uusan u qalmin saa darteed waxaan hore u sheegnay oon u caddaynay xeer warbaahin oo hagaagsan oo nidaamsan in saxufiyiinta soomaaliyeed loo sameeyo oo loo hagaajiyo talooyin iyo tusaalayaal arrimahaas ku saabsan hore ayaan u bixinay madaxweynaha xeerkuu ku faanaya uu islehaya xalay ku faana nasiib darro waa xeer tacaddi iyo xadgudub ku salaysan
waa tahay marka xubno ka tirsan wasaaradda warfaafinta waxa ay sheegeen in xeerka qodobada la dhaqangelinayo oo madaxda warbaahinta madaxa banan qaarna ay la kulmeen bal arrintan haddii la dhaqangeliyo maxaa ka imaan kara baad leedahay dhaqangelintiisu waxaa ka horeysa in dadka lagu dhaqaayo oo ay aqbalsan yihiin xeerku si guud iyo si gaarba waa looga hadlay waana la tilmaamay qaladaadka iyo dhibaatooyinka waaweyn ee uu ka kooban yahay saa darteed mar haddii uu dhibaatooyinkaas ka kooban yahay dowladda laftarkeeda ay qabsan tahay inuu yahay xeer aan maaragtay standardkiisu uusan gaarsiisnayn dhowrista xuquuqda saxufiyiinta iyo tan xuquuqda aadanaha islamarkaana uu ka hor imaanaya dastuurka dalka waxaa mudan ama ku habboon in dib loo celiyo sidaa darteed waxaan rajeynaynaa in meeshaas uu ku joogsado oo dib loogu noqdo oo lasoo saaro xeer ku habboon oo u qalma xorriyada saxaafadda iyo wejiga soomaaliya ay leedahay maanta dowladda federaalku ma kala hadasheen arrinkaas
marar badan marar badan ayaan ka wada hadalnay si guud iyo si gaar ahba talooyin iyo tusaalayaal tira badan isaga ku saabsan iyo qoraallaba oo ka samaynay mar walba oo nala weydiiyo nalaga codsadana diyaaraan lanaha inaan talooyinkaas ka bixino si loo helo xeer hagaagsan oo soomaaliya u qalma oo suxufiyiinteeda u qalma cabdalla muumin xogayaha s j s ayuu ahaa oo warbaahinta aragti cusub la hadlayay aad baad u mahadsantaha mudane
mahadsanid ilyas insha allah mahadsanid